maanta waxaa dunida laga xusayaa waxyeelada xanuunka habataitiska noocyadiisa dilaaga ah cudurkan oo lagu kala qaado siyaabo kala duwan oo dhiigga iyo dhacanada jirka uu ku jiro ayaa saameyn ku leh dadka soomaalida wariyaha v o eda sahre cabdi axmed ayaa halista xanuunkan iyo weliba qaybihiisa kala duwan ka wareysatay doctor cusmaan maxamuud dufle oo ku takhasusay xanuunada beerka
waa su-aal fiican waxaa waye horta cudurka cagaarshowga ama loo yaqaano viral hepatitiska waa cudur beerka ku dhaca waxaana uu yani keena virusyo kala duwan markuu infectionska yahay dabcan waxaa keena virusyo kala duwan oo ilaa shan virus ah oo sida eega biiga siga diiga iyo iiga kuwaasoo sababa dhaawac iyo burbur ku dhaca unugyada beerka qaabka uu ku gudbo ama uu ku saameeyo oo yani cudurka ku keenana waa kala duwan yihin hadda nooca uu yahay nooca eega iyo biiga iyo siga waa saddexda ugu sii muhiimsan nooca eega waa midka ku gudba maaragtay soo raaca maaragtay saxarada kadib gacanta afka cuntada ee ku gudba oo caloosha saa ku taga marka saxaradanu soo raaca hadii la cuno raashin saqeysa ama qudaar ama waxyaabahaas uu soo raaca waa midka eega kan kale oo biiga iyo siga waa kuwa khatarta ah oo weliba yani dhiigii dhacaanka qofka jira markuu gaaro qofka fiyuke yani muxuu ahayto sababa waxyaabaha yani weliba uu yani ku gudba waxaa ka mid tahay diidigi qofka lagu shubo kan ugu muhiimsan waa midda hooyada dhalaysa oo weliba gudbisa marka la yidhaha nooca biiga weliba boqolkiiba sagaashan ku gudba muxuu ahayto waktiga berinatal transmissionka ama waqti hooyaday dhalayso oo weliba nooca kasoo raaca ah boqolkiiba sagaashan mto chronic infectionka ama cudurka raadista yeesha wuxuu kale ku gudbi karaa cirbad dad loo wada isticmaalay muxuu ahayto waxyaabahan garxiirka weliba hadda soomaaliya waxyaabaha qaarkood oo weliba sii kordhiya oysan yani runtii u baahan weliba wax badan looga sheega waxaa ka mid ah waxaa dhaqma soomaaliyeedka la yidhahda daw soomaaliyeedka sida dalqagoynta uungoynta maxaa la yidhahdaa sarsarmada toobinka oo muxuu ahayto umulisada umulisa dhaqmeedka gudniinka fircooniga waxyaabahaas oo dhan oo weliba loo isticmaalayo qalab aan la jermi jirin asigana wuxuu ka mid yahay kan kale wuxuu ku gudbaa dabcan xagga galmadana waa ku gudbaa nooca weliba biigaan ka hadlaynaa waana yani biiga iyo siiga waa nooca chroniga yeesha oo noqda muxuu ahay taraajisa yeesha complication badanna keena oo weliba sababa chronic hepatitiska iyo liver cirrhosis caloosha biigalaan adkaado beerka ilaa iyo liver cancerka keena gaaraan weliba
waa garta waa yahay maadaama xanuunadan la yiraahdo hybatiska noocyadiisa kala gedisan ay yihiin kuwa dadka iyagoo aamusan dila ama inta badan aan calaamadahooda la garnin bal maxaad dhihi lahayd calaamadaha lagu garto qofka markii uu hayo xanuunka waa aad iyo aad waa su-aal aad u fiican horta yani nooca biiga boqolkiiba konton waa asymptomatic waaye nooca siga weliba la yidhahdo silent killerka waa yani waa boqolkiiba sideetan toddobaatan shan ilaa sideetan waa ma laha calaamooyinkii cagaarkii iyo wixii dhan ma laha marka waa yani asagoo waxaa la arkaya un maraayo meel fog oo muxuu ahayto gaaray chronic infection chronic liver cirrhosigii ilaa cancerkii calaamooyinka marka saddex qaybood loo kala qaybiyaa qaybta hore liida preexteric face ama qaybta weli cagaarka indhaha aysan soo bixin oo qofkii uu dareemayo qanda yar yar ah yani bog xanuun labalabo matagi daal cuntadu qaadan kari waayo ayuu isku arkayaa afar iyo toban cashar kadib wuxuu isku arkayaa yani cagaarka indhahoo soo baxay waa la ecteric faceka la gelayaa marka hore waa breecteric face then waa ecteric faceka ama cagaarka indhaha soo baxay soomaalidu waa miday ku baraarugto waay ay yirahdaa waa cagaarshow markay yirahdaa marka waxaa waaye ugyada oo muxuu ahayto cagaarata kaadidoo gaduud noqota saxarado caddaad noqoto korcun uu yeelan karo dhinaca midigta xoogaa yar yani oo beer ku aadan yaho xoogaa beer xanuun isku arkaan intii horena waa jirtaa lablabadii matagi iyo cuntada qadan kara waaye daalkii kadib laba saddex usbuuc ilaa afartaadhe ayaa waxaa dhacayo wuxuu gelayaa convaltion spacekii u gelaya ama wixii oo dhan waa kasoo fiicnaanaya because waxaa keenayana waa difaaciisa immunitiga shaqaynaysa marka calaamooyinkii oo dhan waa sii yaraanayaan yani waa sii yaraanayaan ilaa uu u qaato qofkii marka inuu yani uu soo bogsanayo marka laakiin convaltion facekaas calaamooyinkii ay baabaceen ayuu gelaya oo la yidhaahdo facekaas oo u ka ladnaanayo kadibna waa ka bogsanaya waxaana waaye waa nooca la yidhaahdo weli markii lasoo qaato nooca biiga oo boqolkiiba la yidhaahdo sagaashan difaaca ayaa la kaashadaa waa laga bogsadaa nooca siiga la yidhaha boqolkiiba toddobaatan iyo shan sideetan wuxuu aadaya chronic infection boqolkiiba shan iyo labaatan ilaa labaatan labaatan ilaa shan labaatan wuxuu aadaya liver cirrhosi boqolkiiba shan iyo toban ilaa labaatan wuxuu aadaya liver cancerkii oo aadaya ama sabeerkii maanta cudurka cancerka kaasi waxa uu ahaa brofesor cusmaan maxamuud dufle oo u waramayey sahre cabdi axmed